madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen ayaa maanta qaabilay ku-xigeenka xogayaha qaramada midoobey ee arrimaha gargaarkii wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarkaahi ee dowlad goboleedka koonfur galbeed kulanka qaabilaadda madaxweynaha oo ay ku helinayaan wasiiro guddoomiyaha degmada baydhabo iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada koonfur galbeed ayaa looga hadlayay arrimaha gargaarka dib u dejinta loo sameynayo dadka barakacyaashaahi ee ku sugan koonfur galbeed iyo sidii qaramada midoobey ee u xoojin lahayd arrimaha gargaarka markuu kulanka soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maarinta masiibooyinka koonfur galbeed cabdinaasir cabdi caruush wuxuuna ka warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka bismillahi raxmaan raxiim maanta oo arbaco ah afar iyo labaatanka bisha toddobaad sanadka laba kun labaatan iyo afar waxaa magaalada baydhabo nagu soo booqday ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey ee xogaha guud oo u qaabilsan arrimaha humanitarianka ahna isku dubiradaha arrimaha gargaarka socda soomaaliya kulankaas uu maanta ku soo booqday madaxweynaha koonfur galbeed xafiiskiisa wuxuu warbixin ka siiyey xaaladaha dalka shaqooyinka ay u-nka ay hayaan iyo culeysyada jira waxaa aada looga mahad celiyey madaxweynaha koonfur galbeed inuu abuuray jaw wanaagsan oo hay-adaha ku shaqeyn karaan iyo in mar walba la xaqiijiyo dadka in wax loogu talagala gaarsiiyo sidii dowladdiisa joogaas wanaagsan u abuurtay madaxweynaha wuxuu uga mahad celiyey georgia conway booqashadiisa shaqada badan ay noo hayso hay-adaha u-n-ka hay-adaha qaramada midoobey iyo kuwii jo-idaba arrimaha bini'aadnimada iyo arrimaha horumarinta ay ka hayaan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wuxuuna u ballan qaaday in mar walba uu shaqooyinkaas ka gacan siinayo kulankii maanta waxaa kaloo weheliyey kulan gaar ah oo georgia la yeeshay wasiirada koonfur galbeed soomaaliya iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka oo si guud looga wada arkayay shaqooyin looga wada hadlayay shaqooyinka socda iyo caqabadaha caqabadaha jiro guddoomiyaha degmada baydhabo wasiiro iyo georgia waxay ayagana soo booqdeen guryo laba boqol ah oo dadka loo dhisay barakacayaasha ah oo laga dhisay magaalada baydhabo laga dhisay ayuu dhiisa ku soo arkay waxaan kaloo soo fiirnay iskoollo waxbarasho ka socoto gaar ahaan iskool dadka baayaha gaarka qaba ay ku jiraan iyo waxaan tagnay xarun nafaqada carruurta loogu talagalay oo iyadana shaqooyinka socda kulankiisa iyo booqashadiisana waxay ku dhammaadeen guul dowladda koonfur galbeed waxay u mahad celinaysaa georgia conway booqashada taariikhiga ah oo ku imaaday magaalada baydhabo xilli xaaladaha ay sii adkaanayaan aada u mahadsantiin